wahagaag saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood oo maqlaysaan halkani waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudugna aad naga maqlaysaan muujada f m ka dherkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic eber magahertis dunida oo dhanna waxaad nagala socotaan aaladan ku lehna live streamka boggeenna w w dot radio cadaada dot com iyo sidoo kale websayadaanu saaxiibka nahay hobyo media galmudug online iyo waabari waaga saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamij gaar ah ayaanu gudageli doonaa saacadahan oo kale waxaad nooga barateen inaanu idiin soo gudbino warka kulmiye laakiin maanta inoo suurtageli maysa dhegeystayaal waxaanu idiin soo gudbin doonaa barnaamij gaar ah oo la magac baxay ama magaciisu uu yahay barnaamijka wacyigelinta raadiyaha ee ololaha ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka soomaaliyeed haddaba barnaamijkaas ayaan dhegeystayaal gudageli doonaa goor dhowna u diyaar garooba insha allah waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal mar kale kulanti wacan oo wanaagsan halkani waa raadiyaha cadaado dhegeystayaal sidaan idiin sheegay barnaamijkaasi gaarka ayaan dhegeystayaal gudageli doona idanka alle oo ah barnaamijka wacyigelinta raadiyaha ee ololaha ka qaybgalka siyaasadda haweenka haddaba saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijkaasi ayaan gudagelaynaa insha allah barnaamijka waxaa marti igu ah aqoon-yahan maxamed xaaji xuseen biir oo isagu xilli wasiirka arrimaha gudaha ka soo noqda maamulkii hore ximi iyo xeeb islamarkaana ah aqoon-yahan deegaanka u dhashay waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah nadiifo jaamac oo ka mid a ururka haweenka degmada cadaado iyo axmed maxamed maxamuud oo isagoon ka mid a dhallinyarada deegaanka ee degmada cadaado waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgeli doona xaawo muuse warsame oo ah xogeyaha ururka haweenka degmada cadaado barnaamijkan sidaan idiin sheegay saaxiibayaal dhegeystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa waa barnaamijka wacyigelinta raadiyaha ee ololaha haweenka ama ololaha haweenka ka qaybgalka siyaasadda maaragta dabcan waa barnaamijka wacyigelinta raadiyaha ee ololaha ka qaybgalka siyaasadda haweenka waa siyaasadda soomaaliyaan ka hadlaynaa dhegeystayaal maadaama doorashada tony wanka ay nagu soo aadan tahay ama laba kun labaatan iyo kowda islamarkaana haweenka soomaaliyeed ay si weyn uga dhex muuqdeen ama loo baahan yahay inay ka dhex muuqdaan doorashadaas iyo qaabka diyaargarowgeeda waxaan jecel lahay barnaamijka inaan sidaas ku eegno insha allah haddii ilaahay idmo maadaama inta badan dadku aada loo hadalhayo laleeyahay doorashadaasi waxaa laga yaabaa dumarka in lagu xaqiro doorkooda oo aysan maaragtay rool fiican ka ciyaaran ama qayb fiican ka qaadan haddaba arrimahaasaan ku eegi doonaa waxaan jecelahay marka ugu horreysa inaan kusoo dhoweeyo nadiifo jaamac oo iyadu ka mid a ururka haweenka ee degmada cadaado barnaamijkana martiga nadiifa soo dhowow waayahay nadiifo ugu horreyntii nadiifa kusoo dhowow barnaamijkan gaarka ah ee ah barnaamijka wacyigelinta raadiyaha ee ololaha ka qaybgalka siyaasadda haweenka dabcan waxaan jecelahay marka ugu horreysa inaan ku weydiiyo adagoo ku mahadsan sidaad noo soo ajiibtay ad nagala qayb qaadatay adiga iyo martida kaleba dabcan oo sida wanaagsan ad nagala qayb qaadateen waxaa socda doorasho maxaliya waxaa socda doorasho malaxaliya hadday jiraan tabashooyin aad qabteen haweenka maadaama doorasho diyaar garowgeeda uu jiro oo laga yaabo doorashada dhowaan in ololaheedu bilowdo haweenka inta badan tabashay qabaan marka tabashooyinka aad qabteen ma la xaliyey ma jirtaa cid idinla hadashay
may horta bismillah horta waa la sheegaa haweenku inay tabasho qabaan ayaguna way sheegaan adduunkana waa laga sheegaa oo shir kastaoo loo fadhiyo waa la sheegaa dumarku inay tabasho qabaan haddana waxaa la yidhaha tabashadooda ha la dhammeeyo ha la xaliyo wax walba waa la yidhaha haddana wax la xaliyaa ma jiraan wax dhammaadaana ma jiraan marka ma garanayo meesha ay iska qaban la-dahay
waayahay nadiifadii baan ugu soo noqon doonaa bal maxamed xaaji xuseen biir baan siinaya markaan maxamed xaaji xuseen kusoo dhowo barnaamijka marka hore aad baa mahadsantaha dhowe
isla su-aashaasaan jecelahay inaan ku weydiiyo maxamedo dabcan maadaama doorasho loo diyaar garoobayo inay dalka ka qabsoonto ma kula tahay in haweenka la siiyey roolkii ama kaalintii ay ku lahaayeen doorashada iyo ka qaybgalkeeda bismillaah aad iyo aad waa mahadsan tahay Een, runtii waan soo dhaweynayaa barnaamijkan een, Somali Women's een, Studies Center een, oo barnaamijkan fulinaya Een, runtii waxaan dhihi lahaa een, wax waa laga qabtay waa laga yaabaa inaan dhammaystirnayn Een, marka la yidhaahdo qoondo haween waxaad dareemeysaa waxay bilaabatay xilli aan fogeyn waa laga yaabo afartii sano oo hadda lasoo dhaafay iyo ama sideed sano muddo toban sano ka yar in wax loo qoondeeyaba Een, waayo waxa weeyaan wixii ka horreeyaba doorba kuma lahayn macnaha dhinacyada siyaasadda inta badan Een, laakiin hadda wax waa loo bilaabay Een, waa bilow wanaagsan laakiin haddii wax dhiman yihiinna dabcan waa wax dhammaystirmi doona insha allah waana wax aan soo dhaweynayo in een, maxaa la yidhaahdaa maamooyinka ee, qoondadooda la tixgeliyo
Eh, waa mahadsan yahay maxamed xaaji xuseen Een, eh, waxaan jeclahay markaan inaan iyadana u yeero een, eh, xaawo muuse warsame xogayaha ururka haweenka degmada cadaado eh, galmudug Eh, xaawo soo dhowow Een, waxaan jeclahay ku weydiiyo eh, sida ay doorashada soo socota u saameyn ka qaybgalka ama u saameynta eh, halkaa dhegeystayaal ku celiyo waa sidee ayay doorashada soo socota u saameyn u saameysaa ka qaybgalka haweenka iyo matalaadooda xagga go-aan gaarista waa maxay walaaca aad ka qabtaan haweenka doorashada soo socota Eh, ma jirtaa walaaca aad ka qabtaan eh, xaawo doorashada laba kun labaatan iyo kowda dalka la filay inay ka dhacdo oo ku aadan inaad eh, dabcan aadan helin kuraasta aad maaragta xaqa u leedihiin bismillaah alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale Een, een, walaac weyn ayaan ka qabnaa sidii ay ka dhigteen oolba caadada haweenka in qoontadooda la barbar mariyo Een, marka ma yara walaaca laga qabaa taasna waxaa u sababa een, hadday tahay een, maxay ahayto een, doorashada soo socota waxaaba ka sokeeyaba midaan hadda cadaada ka dhacaysa oo haweenka een, een, maxay ahayto ah midaan ah een, een, maxay ahayto consulka oo haweenka aan anagu taas walwal weyn ka qabno bal taas gabdhaa tan baan walwal weyn ka qabnaa waayo waxa weeye ee, walwalkaas waxaa keenahaya beeluhu qoontadu beelay ku timaado beelahana odayaala u sarreeya odayaashuna uma ay ogola gabdhaha waxa ay xaquuq u leeyihiin uma ay ogola oday walba wuxuu jufadiisu la hoos tagaa wiiluuna kusoo qoraa marka walwalku ma yara hadday tahay konsolka cadaada laga samaynayo hadday tahay doorashada laba- ee, laba iyo labaatanka kulligood waxa weeye walwal weynaan ka qabnaa haddii uusan yacni aysan odayaasha horjoogayaasha u ah beelaha aan laga wacdigelin waxyaalaha ay barteen haw- ragga keliya inay dul saaraan oo gabdhahana meesha uga tagaan
Eh, waa gartay Een, xaawo een, maxay eh, tahay een, walaaca aad adigu ka qabto xisbiya tusaale ahaan waddanka waxaa ka jira xisbiya siyaasadeed eh, oo u tartami doona doorasho dalka ka dhacaysa ka haween ahaan wax walaaca ma ka qabtaan xisbiyadaasi inay eh, doorkeena xaqiraan
arrintu xisbi hadday tahay horta taas wax weeye anigu walwal walwal weyn kama qabo laakiin inaysan xisbi noqon xisbiga wax waxoo ogolna anugu maanan arkin xisbi inaysan lagala tashanayna waa arkaa wax xoog iyo maquunis inay tahay
waa yahay Een, axmed ayaan siin doonaa isagoo dhalinyarada ka mid a axmed soo dhowow Een, bal adiga ra'yi ahaantaada eh, sidee u aragtaa in haweenka la siiyo eh, roolka ama kaalinta ay leeyihiin islamarkaana ahmiyad gooniya dumarka ama haweenka soomaaliyeed ee laga siiyo siyaasadda iyo ka qaybgalka eh, maaragtay eh, hoggaanka dalka bismillah waad mahadsantahay sharmaarke aad baa umahadsan tahay haweenka soomaaliyeed door weyn bay ku leeyihiin nabadda soomaaliya iyo howlgalkeeda waxaan rajaynaynaa anugu kuley fikraanteyda door weynay ka qaadanayaan labada kun iyo kow iyo labaatanka kaalin fiicanna kasoo muuqanayaan sida hadday galmudug kaalin fiican uga gaareen oo kale waxaan rajaynaynaa labada kun iyo kow iyo labaatanka inay rool fiican ka gaarayaan somali women political insha allah
waa yahay aad u mahadsan yahay Een, waxaan ku celinayaa siyaasi een, aqoon-yahan eh, maxamed xaaji xuseen Een, maxamed xaaji xuseen marka la fiiriyo qaabka hadda wax u socdaan doorashooyinka dalka maadaama nin aqoon-yahan aad tahay in badanna eh, u dhuundololo sida wax u socdaan ma kula tahay in haweenka eh, kaalin munaasiba ama kaalin fiican laga siin doono eh, doorashada ama maarata ka qaybgalka eh, kuraasta eh, baarlamaanka loo tartamayo ee dalka ee soo socda
Een, waayahay mahadsanid Een, su-aashaas waa su-aal fiican runtii dabcan waxbaan saadaalineynaa waxa dhici doona ma ogin Een, sidaa la socotid een, xilligii doorashadii xasan sheikh iyo maxaa la yidhaahdaa iyo farmaajo een, waxaad u malaysaa inay kala duwanaayeen oo doorka hooyo een, maxaa la yidhaahdaa een, dumarku uu soo korayey een, waxaan u- waxaan rajaynaa kanna inuu kori doono waayo waxaan xusuustaa markii lagu dooranayay halkan een, sida loogu een, xil- een, maal- een, xildhibaanada galmudug marka laga soo saaray xildhibaanada qaranka een, sidii een, qoondada haweenku ay meel u saarayd way dhici kartaa in wax yar ay isbebedelaan laakiin waxaan rajaynayaa sanadkan inuu daboolmi doono ama maxaa la yidhahdaa ay ku dhowaad doonto in la dhammaystiro qoondada haweenka marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa cid kasta oo arrintaas ka qayb qaadanaysa runtiina een, waxaan dhihi lahaa een, dumarka waxay la mid yihiin ragga een, s- meelo badan ayay kala mid yihiin een, waxaan soo dhaweyneynaa waxyaabaha een, een, een, diinta islaamku ay ka reebtay waxa aan ahayn in ay qeybtooda ka qaataan waayo waxaad dareemeysaa een, hooyada waa macnaha waxaa la yidhaahdaa waa isku xiraha bulshada hooyada mathalan waxaad dareemi kartaa bu- bulsha beelay kasoo jeedaa haddana waxay een, maxaa la yidhaahdaa een, een, ay la xiriiri la la macaamileysaa ama la noolaanaysaa ama ay maxaa la yidhahdaa ku biiraysaa beel kale marka xiriirka isaga ah oo aad iyo aad loo qadariyo soomaalida dhexdeeda wax cidda sababta u ah waa hooyada Een, marka waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay in doorkaas uunan dhumaynin hadda hase ahaatee sidii hadda sanadaha u dambeeya uu usoo weynaanayay uu usoo kordhayay haddana insha allah
waa mahadsan yahay eh, saaxiibkii maxamed xaaji xuseen Een, dhegeystayaal haddaan mar kale idigu celiyo barnaamijka waa barnaamij gaara oo ah barnaamijka wacyigelinta raadiyaha ee ololaha ka qaybgalka siyaasadda haweenka raadiyaha cadaado ayaad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowow siddeetan iyo siddeed dhibic shan baad nagala socotaan halka magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudugna aad naga dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic eber megahertis dunida oo dhanna waxaad nagala socotaan bartaan ku leenay internetka ee w w dot radio cadaada dot com saaxiibayaal aan dib ugu soo laabto barnaamijka waxaa marti igu ah maxamed xaaji xuseen oo isagoo ah aqoon-yahan deegaanka u dhashay xilina wasiir ka soo noqday maamulkii hore xibin iyo xeebe deegaankan ka talin jiray iyo nadiifo jaamac ee iyadoo ururka haween ka mid a axmed maxamed maxamuud oo dhallinyarada magaalada ka mid a iyo xaawo muuse warsame oo ah xogayaha ururka haweenka galmudug een waa yahay dhegeystayaal barnaamijka halkiisa ayuu nooga sii socon doonaa ee saaxiibayaal een haddii allah awooda raalli ka noqdo waad ku mahadsantihiin dhegeysiga barnaamijka
waxaan ahay laga jaray jexkamidaan oho hooyo waan ku jecelahay hooyoy jidhkaagii waxaan ahay laga jaray jexkamidaan oho hooyo waan ku jecelahay jiritaanka dunidiyo joogitaanka amniga jir laga abuuro aan jabaynin bate jiritaanka dunidiyo joogitaanka amniga jir laga abuuro aan jabaynin ba jahaaga hooyo dayda u jeelane oo aan jiibsanayne dadka nabad ku joogo cadowga gahaw jabi hooyo cadowga gahaw jabi cadowga gahaw jabi hooyo cadowga gahaw jabi jahaaga hooyo dayda u jeelane oo aan jeesanayne dadka nabad ku joogo cadowga gahaw jabi hooyo cadowga gahaw jabi cadowga gahaw jabi hooyo cadowga gahaw jabi rabbi naarta jahannaba kaa وللجحيم جيب صفر دوسو جنتي كله ربي نار جهنم أحور الجحيم شيف صفر دوسو جنتي كله
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa akhyaartan dhegeysataa ay meel kastoo aad joogtaana raadiyaha cadaada ayaad nagala socotaan martida barnaamijkan dib ugu noqonayaa ee su-aashan marka waxaan jecelahay inaan weydiiyo nadiifo ee dabcan oo iyadu martida ka mid a een, nadiifo dabcan saan la soconno ururo siyaasadeed ayaa dalka ka dhisan ee, maxaa ficila ama maxaa tallaaba ah haweenku qaadeen ee, oo ka dhanan hogaamiyaasha xisbiyada si ay ugu taageeraan musharaxnimada tusaale ahaan ee, xisbiyadu waxay rabaan taageero oo ay ka raadinayaan ummadda soomaaliyeed marka haweenka soomaaliyeed ma jiraan wax tallaabo ay qaadeen oo ka dhana ee, maaragtay oo ay kula xisaabtamayaan ama kula gorgortamayaan hogaamiyaasha xisbiyada ee qaranka een, maaragtay dabcan een, si ay maaragtay ugu taageeraan musharaxnimadooda sideese ayay u horumarin karaan xisbiyada ka qaybgalka haweenka siyaasadda maaragta dabcan xisbiyada waddanka jira sidee siyaasadda haweenka ama in maaragta haweenka qoondo fiican la siiyo siday ee, dabcan ee, rol fiican ama kaalin fiican uga qaadan karaan marka nadiif insha allah soo dhowow ma jirta wax tallaaba oo aad qaadeen oo ku aadan inaad xisbiyada dalka ka jira aad la xisaabtantaan oo dabcan ee, aad kula gorgortantaan inaad xibno muhiima aad ka heshaan
waa mahadsan tahay een, sharmaarke een, horta waa jirtaa dalka in xisbiyo jiraan oo hadda la aasaas hayo xisbiyo laakiin annagu haddaan nahay haweenka een, weli xisbi aan la gorgortanay oon dhiil kula gallay ee, wixii aan ka heli lahayn iyo waxaan u qaban lahayn horta ma jirto laakiin haddaan nahay haweenka waxaan rajaynayaa dalku hadduu isku bedelo xisbiyo inaan ka heli doonno kaalin mug leh ayaan rajaynaynaa insha allah waa mahadsan tahay een, waxaan u gudbi doonaa een, dabcan xaawo muuse warsame xogayaha ururka haweenka galmudug een, xaawo soo dhow maxaa looga baahan yahay kula tahay xaawo haweenka si ay u badiyaan ka qaybgalkooda doorashada soo socota iyo guud ahaan daadejinta go'aamada soomaaliya een, si dumarka dabcan ay uga dhex muuqdaan tallaabo kastoo la qaadayo maxaa looga baahan yahay haweenka si ay u badiyaan ka qaybgalkooda doorashada soo socota iyo guud ahaan daadejinta go'aamada dalka
Een, horta marka ugu horeysa rijo waxaa laga qabaa in doorasho cod iyo qof inay dhacdo one man one inay dhacdo yaan rijo horta ka qabnaa haddii ilaahay laga helo isla markaas haweenka xisbiyada waa ka muuqdaan laakiin haweenku badanaa sida raggoo kale ma ahan yacni heshiis dhiila lama galaan sida u badan tahay lama ay galaan balse haddii ilaahay laga helo haddii isi soo tarto in wan qof iyo cod ay noqoto waxa weeye xisbiyadu way imaan karaan ma- een, gobollada ay yimaadaan hadda caasimadayba ku egyihiin in aan markaas aan ka qayb galno isla markaasna aan heshiis cad aan la galno yaan ku rajo weyna insha allahu biidnillaahi kariim
waaya marka rajo badan baa ka qabtaan soo ma rajo badan aan ka qabnaa haddii ay noqoto doorashada qof iyo cod ay noqoto taasaana anagu haddaan nahay dadweynaha gobol go- galmudug aan soo dhaweyneynaa in saas laga dhigo doorashada
waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal ee, qeybta labaad ee barnaamijka ayaanu ee, gudageli doonaa haddii allah awoodan raalli ka noqdo halkaad nagala socotaana een, waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed ee, waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ood ka dhegeysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareebna aad naga dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed ee, siddeetan iyo siddeed dhibic eber dunida oo dhanna sid- waxaad nagala socotaan aaladda aan ku leenahay tabinta tooska ah ee w w dot radio cadaado ee, dot com dhegeystayaal saaxiibayaal ee, barnaamijka qeybtiisa labaad ayaan u gudbi doonaa haddii allaha uu wadala raalli ka noqdo Een, insha allah dhegeystayaal waa qeybtaas labaad ee barnaamijka ayaan gudageli doonaa insha allah
Oh jirkaagii waxaan ahay laga jaray jirka midaan oho hoyo waan ku jeelay
saaxiibayaal duhur wanaagsan meel kastoo aad joogtaan si kastood noo maqlaysaan saaxiibadan jecelnahay barnaamijka gaarka ah ayaan ku guda jirnaa dabcan oo aan sidaan idiin sheegnay aanu kaga hadlayno barnaamijka wacyigelinta raadiyaha ee ololaha ka qaybgalka siyaasadda haweenka raadiyaha cadaado ayaad nagala socotaan xarumihiisa cadaado iyo dhuusamareeb waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal bal markaan su-aalahan hore usii wadayaa waxaan jecelahay nadiifo inaan dib ugu noqdo iyadoo aan siin doono maxamed xaaji xuseen nadiifo dabcan waxaan jeclan inaan weydiiyo maxay muhiim u tahay nadiifo in haweenka ay helaan matalaad siyaasadeed oo ku filan
ha bismillah waa mahadsantaha sharmaarke waxay muhiim u tahay haweenku dalka iyo dadka anfacayaan wixii la soo maray soomaaliya odogeyd burburkii waxaa samata bixiyey soomaaliya haween dal hadday jiran yahay hadday dabadda joogaanba haweenkaa samata bixiyey saacadhiya haweenku xilka ay hayaan qofkii xil haya haweenka waa loogu aamin qabaa khiyaano ma yaqaaneen waxba ma isdabamarsiiyaan hadda kasoo qaad barsenbiga gabdhaha oo wasiirada meesha ay hayaan waa lagu aamin qabaa ragguna waad artay waxay samaynayaan maalin walba qaladaadka ay samaynayaan marka sidaasa haweenku ay muhiim u tahay in loo dhiibo mudnaanta koowaad haweenka waayahay nadiifa maasanta xaawo markaan u dhacaya xogayaha ururka haweenka ee galmudug xaawo badanaa waxaa lagu murmaa in haweenkii saxda ahaa aan la magacaabin mase maaragtay mise aysan qayb ka noqonin siyaasadda haddaba ma kula tahay in haweenkii saxda ahaa aan lasoo magacaabin oo had iyo jeer si qaldan lagu keeno haweenka xitaa laftigooda la keenayo
horta waxaa jirta maadaama ay aysan soomaaliya ka dhicin hadda ka hor qof iyo hal iyo cod aysan ka dhicinin oo four point five ay hawshu ay ku socotay halkaas macnaha waxaa waxay noqonaysaa beeluhu inay khiyaar u yeeshaan qofka iyagu ay soo dooranayaan ama qof aan la jeclaysan ha noqoto ama qof la jecel yahay ha noqoto ama qof ka dhex muuqdo aan ka dhex muuqan karin siyaasadda ha noqote mar hadday noqoto oo la yidhi nin xeerbeega soo dooro waxay noqonaysaa haweenka gabadhi uu soo dooro inay gasho jiiran mid mid jiiran laga soo geliyey Way.
iyo mid maxay ahayd si diritaa ku timid ay dhacdo haye marka taas waxay ka falan tahay yacni u badan tahay beelaha inay Wa- ay- ay macnaha ay khiyaar loo siiyey laguna qaato Waya.
midda ay soo bixiyaanoo haweenka waya xaawo marka ma ku raacsanta adiga qaabka waxa loo soo xula hadda maya kuma raacsanino gabadhi markii een, waxay u badanaa hadda doorashada four point five goboladay u badan tahay gobolada markay u badnayteen gabadhi gobolka laga doorto dib uguma soo laabato waaya marka een, maxaad samaynaya marka een, markaan si ku saxa u qalma ama kuwa si saxa u qalma ee booskaasi uga qayb noqdaan doorashada aniga waxaan eh, macnaha hadda aan aan ku talin lahaa ama rajo weyn ka qabno in macnaha markay dhacdo qof iyo cod markay dhacdo gabar een, een, maxay ahayto waxgal ah oo ummad badan oo ay soo doorato gobolada ama caasimad ay ka doorato oo laysla fiirsho laysla dhiirgareeyay inay soo bixi doonto laakiin tii hore oday xeerbeegaha watay gacanta ku dhaganaa Eh.
lama diidi karin waay inta kale oo jirta waxay tahay Mhm.
gabadhii fa- ee noo gashay ee federaalka gobolkii laga doorto dib uguma soo laabato Sax.
waxay fadhiisataa kursigii een, een, la fariisiyey xamar ay iska dhex fadhidaa kama waqaqabto gobolkii laga soo doorto wix uu ka jiro iyo waxaan ka jirinba marka taasi marka waxay ay macnaha anaga aan fahnay gabadhii ee, laga doorto maadaama ay saas samaynayso inaysan sax ku imaanba Ee, waa yahay nadiifaan dib ugu noqonaya nadiifo sidee ayaad ku xaqiijin kartaan in haweenka saxda lagu taageero inay matalaan haweenka aan kugu celiyo mar kale nadiif waxaan jeclaa su-aasha inaad fahanto Ee, sidee ayaad ku xaqiijin kartaan in haweenkii saxda ahaa ama haweenka saxda lagu taageero inay matalaan haweenka Ee, dabcan haween baa idin matalaya laakiin haweenkii saxda ahaa oo u qalmay oo kasoo bixi karay oo kartideeda lahaa in maaragtay ee, la doorto ee, sidee ayaad ku xaqiijin kartaan horta xaqiiqda dhabtaa ilaahay baa garanaya qofna ma garanayo qofkan eh, maqluuqan wuxuu uu macnaa sheegi doono uu la imaan doono shirka ama miiska la imaan doono marka la doorto ilaahay baa garanaya laakiin eh, bini aadamku waa qiyaasaan qofka saxda ah oo is leedahay eh, waxbuu bedeli karaa waa la garan karaa dadkana haddii la la dhex dhigo la yidhaahdo la yidhaahdo soo doorta wixii idin samata bixin kara waa naqaana anagu gabdhaha aan isleenahay gabdhaha waa samata bixin karaan dalkiiyo dadka ayay wax u qaban karaan waa garan karnaa Eh, waa yahay eh, maxamed xaaji xuseen aqoonyahankan u tegi doonaa Eh, maxamed xaaji xuseen soo dhowow Eh, maaragta dabcan eh, maxamedow eh, sidaan ka warqabno een, eh, waxaa la sheegaa ama haweenka waxaa la sheegaa inay wajahaan caqabado dhaqaale eh, marka doorashada ama xiliyadaas oo kale la gaaro maxaa la samayn karaaba isleedaha markaasi ama laga samayn karaa eh, markaa arrinkaasi Eh, had iyo jeer markii doorasho soo dhowdahay dhaqaale badanaa ku baxa haweenka waxaa la sheegaa inay wajahaan caqabado dhaqaale caqabadahaas dhaqaale si ay uga gudbaan haweenka maxaa la samayn karaa ay kula tahay
Een, bismillah een, horta een, qof kasta oo xilligan qarnigan een, xagga siyaasadda u bayra ama raadiya waa caqabad qabsata way tahay maxaa la yidhaahdaa een, een, dhaqaalaha laakiin een, tan ani waxaan qabaa inay uga bixi karaan iskaashi inay iskaashi sameeyaan een, in een, een, gabadha kursigan u tartamaysa een, ay ka hesho taageero ballaaran een, gabdhaha xilligaa deegaankaas ku sugan Een, haddii taa ay sameeyaan waxaa laga yaabaa caqabadaas inay meesha ka baxdo Een, waxaa kaloo ay sameyn karaan eh, waxay tahay in een, dadka wax dooranaya ama waxa weeyaan qof kasta waxa weeyaan gurigiisa een, een, een, ho- maama joogta in maamooyinkaasi een, arrintaas ay ka howlgalaan haddii ayaga maamooyinka dagaal badan aysan gelin oo dhaqdhaqaaq aysan gelin waa laga yaabaa in laga hoos baxo ama waxyaabaha oo hadda oo oo aan fiicnayn oo la dhihi karo macnaha iyo laaluushka een een een waxaa laga yaabaa in lagu dulmaro waa suurtagal laakiin waxaan dhihi lahaa ha iskaashadeen een ha isdoorteen qofkay dooranayaanna ay soo qaadanayaan ay soo dhaweysanayaan ha noqoto qof aqoon-yahan ah ee wax bartay waayo aragnimo leh lagu kalsoon yahay macaamil wanaagsan leh intaba marka een taasaan kula tali lahaa waayahay isla maxamed ayaan dib ugu noqonaya mar kale maxamed isbedel shucuureed ood u doodi lahayd oo badin kara mise siyaadin kara ka qaybgalka iyo matalaada haweenka siyaasadda dalka dabcan ma jirta waxyaabaha sidii lahayd haddii la sameeyo waxay kor u qaadi lahaayeen ka qaybgalka haweenka siyaasadda iyo matalaada dalka oo loo baahan yahay in haweenka lagu dhiirigeliyo ama tallaabooyin la qaado
bismillah taas horta way iska caddahay isbeddelka isaga ah waxa uu ku xiran yahay waxaa ku xiran yahay hadba meesha laga door laga soo dooranayo xilli kuraasta xildhibaanada maamulka haysta maxaa la yidhahdaa xilligaas maamul goboleedkaasay ku xirantaa maamul goboleedkaas ayaa waxaa laga rabaa in uu asagu sameeyo amba qaado tillaabooyin lagu dhiirigelinayo in hooyooyinku ay helaan kuraasta ay xaqa u leeyihiin maxaa la yidhaahdaa feder baarlamaanka soomaaliyeed marka waan dhihi lahaa waana kula tali lahaa in waxbarashadooda lagu dadaalo marka hore wacyigelino loo sameeyo kuraastoodana meel la dhigo inay ku tashadaan laakiin shuruudo ay ku xirnaadaan waa sidee u ekaanaysaa gabadha xildhibaan noqonaysaa waa qof caynkee ah aqoon intee leeg ay leedahay waa aragnimo intee leeg ay leedahay waxaa laga yaabaa markaas in gabdho badan ay noo soo baxaan amna gabdho badan oo siyaasadda markaas aan ka qayb qaadan karin ay usoo diyaar garoobaan waaya axmed baan siinaya axmed oo dhalinyarada ka mid a axmed maxamed maxamuud axmedow ka dhalinyar ahaan adinka ma taageersantihin haweenka siyaasadda ee dalka qeyb laga siiyo oo xubnaha baarlamaanka wax ku yeeshaan oo kaalin fiican laga siiyo hogaaminta iyo siyaasadda dalka aad baa umahadsanta sharmaarka aad baa u taageersannahay dalkan sagaal labaatanka sano oo baaba ay ku jiraya burburku waxaa heerkaa soo gaarsiiya haweenka weeye aad baa waxa u taageeraya labada kun iyo kob iyo labaatanka soomaali weban political inay aada iyo aada kaalin fiican uga qaataan boqol kiiba afartan baa leha in laga siiyo kuraasta soomaaliya
yahay axmed maasenya dhegeystayaal qaybihii dambe barnaamijkan kala soo gaara waxaan ahay laga jaray jir kamidaan hoy waan ku jeel waxaan ahay laga jaray jir kamidaan hoy waan ku jeel jiritaanka dunidiyo ogitaanka aadmiga jir laga abuuro aan jabaynin bate
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal qiimihii ugu dambeeya barnaamijkan isla soo gaarnay waad ku mahadsantihiin dhegeysiga barnaamijka dabcan barnaamijkan oo aan kaga hadlaynay dabcan si aad maqlayseen dhegeystayaal kaga doodaynay barnaamijka wacyigelinta raadiyaha ee olaha ka qaybgalka siyaasadda haweenka waxaa barnaamijka dabcan barnaamijka taabageliyey somali weban study center dabcan ayaa barnaamijkaasi maaragta dabcan iyadu barnaamijkaasi hagaysay islamarkaana maaragtay taabagelisay waxaan aada ugu mahad celinayaa ka qaybgeliyaasha barnaamijka oo ah maxamed xaaji xuseen oo isagoo aqoonyahanada ka mid a aqoon-yahanada deegaanka islamarkaana xilli wasiir ka soo noqday maamulka hore xibin iyo xeeb nadiifo jaamac oo ururka haweenka ka tirsan axmed maxamed maxamuud siyaad oo isaguna ka mid a dhallinyarada degmada cadaado iyo xaawo muuse warsame oo ah xogayaha ururka haweenka degmada cadaado dhammaantood aad bay mahadsan yihiin waa galmudug aad bay mahadsan yihiin dabcan saad dhegeysanayseena inta badan barnaamijka waxaanu kaga hadlaynay ka qaybgalka haweenka ee doorka siyaasadda ee dalka iyo sidai haweenku kaalin fiican uga qaadan lahaye dhammaantoodna si wanaagsan ayay uga qayb qaateen waxay sheegeen in loo baahan yahay awalan marka ugu horreyso haweenka in la siiyo kaalin fiican oo dabcan ay kaga qayb qaadan karaan barnaamijkaasi ama maaragtay la siiyo rool fiican sidoo kale waxay ka hadleen in loo baahan yahay in haweenka la dhiirigeliyo dabcan lagana shaqeeyo sidii halkaasi hadafka ay ku gaari lahaayeen sidoo kale waxay ka hadleen haddii xisbiyada haweenkao kale markay hadlayeen oo kale waxay sheegeen haddii xisbiyada ay noqoto ama xisbiyo in lagu tartamo in haweenka ay fursad badan halkaa ugu jirto oo laga yaabo haweenka inay kuraas badan ka helaan xisbiyada kalsooni badanna ay ku qabaan marka dabcan dhammaan waxaan urajeynayna haweenka soomaaliya meel kastoo ay joogaan guul iyo barwaaqo iyo horumar waxaan rajeynayaa inay kaalin weyn ka qaadan doonaan siyaasada cusub ee maaragtay ama tartanka cusub ee sanadka laba kun labaatan iyo kowda loo tartamayo dalka oo dhan barnaamijka dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya intaa hawada ku jiray anigoo atarmaarka maxamed maxamuud stuudiyaha magaalada cadaado waxaa igala farjamaynaya saaxiibkay haashim yare dhanka magaalada dhusumareebna waa cabdifitaax fiyaad intaa barnaamijkan midna mida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
ma garanay adigay jeclaysay injabsiiyay nafsi oyoy jawaab qura aanun juuqba gaar